إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah askar yugaandheesa ayaa lagu dilay weerar ka dhacay shabeellaha hoose ku dhowaad shan iyo toban askari ayaa dowladda federaalka dhimasho iyo dhaawac kaga noqday dagaallo ka dhacay duleedka maxaas ee wilaayada hiiraan ciidamada xarkada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar khasaaro geystay ku qaaday askarta maamulka jubbaland ee fariisinka ku leh duleedka magaalada kismaayo ee jubbada hoose dad ayaa ku dhintay kuwo kalena way ku dhaawacmeen shil ka dhacay duleedka magaalada garowe ee gobolka nugaal xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in mashruuca macawiisleeda aan looga adkaan karin xarkada shabaabul mujaahidiin qoysas ku nool magaalada muqdisho ayaa maamulka degmada dayniile ku eedeeyey inuu dhulboob ku hayo mid ka mid ah culimmada ayaa tacliiqiyay filimkii dhowaan ka soo baxay alkataa'ib ee ka hadlaya tayaxumida waxbarashada dalka soona bandhigaya manhajka waxbarasho ee xarkada shabaabul mujaahidiin dowladda turkiga ayaa xirxirtay ku dhowaad soddon qof oo ay ku jiraan jenaraalo ka tirsan askarteeda
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن saakay waa arbaco taariikhda hijiriyada waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha rabiicul aakhir sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada askar yugandhees ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay shabeellaha hoose warkaas iyo warar kale oo ku saabsan ku dhowaad shan iyo toban askari oo dowladda federaalka dhimasho iyo dhaawac kaga noqday dagaalo ka dhacay duleedka maxaas ee wilaayada hiiraan iyo weerar mujaahidiinta ay ku qaadeen askarta maamulka jubbaland ee fariisinka kuleh duleedka magaalada kismaayo waxaa soo jeedinaya haashim khasaare kala duwan ayaa lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka dagaal shalay ka dhacay duleedka degmada maxaas ee gobolka hiiraan dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dhabaha u galeen ciidamadan oo halkaa ku socdaalayay waxaana halkaa looga dilay ciidamadii dowladda federaalka sagaal askari kuwaas oo ay saraakiil ku jiraan dagaalka ciidamada dowladda federaalka ay la kulmeen ayaa isugu jiray qaraxyo iyo mid toosa waxaana saraakiisha ku dhintay ka mid ahaa sargaal darajadiisu ahayd gaashaanle dhexe kaas oo magaciisa lagu sheegay cabdi qoryo quute sidoo kale waxaa ka mid ahaa sargaal kale oo magaciisa lagu sheegay cabdi cabdulle baryare dhaawaca ayaa sidoo kale wuxuu gaarayaa ilaa shan askari ciidamadan weerarka la kulmay ayaa ujeedkoodu ahay inay weeraraan deegaanka webxo ee gobolka galgaduud waxaase ku dhacay jab aysan filanaynin kuwaas oo gadaal ugu laabtay degmada maxaas ee gobolka hiiraan dowladda federaalka ayaana ku faantay inay qabsatay deegaanka webxo taas oo aysan waxba ka jirin dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe qarax la beegsaday ciidamo ugandhays ah kuwaas oo ku dhex lugeynayay degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose waxaana qaraxaas ciidamada shisheeye ka soo gaaray khasaare dhimasho inta la xaqiijiyey laba askari oo ugandhays ah ayaa ku nafwaaya qaraxa dhanka jubbada hoosena rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland fariisimayaasha ciidamadan lagu weeraray waxaa ka mid ah laba garas iyo buundada daariq ee duleedka magaalada kismaayo ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamadii la weeraray ayaa ku dhaawacmay dagaalka ka dhacay halka loo yaqaano laba garas waa mahadsantahay haashim dad ayaa ku dhintay kuwo kalena oo ay ku dhaawacmeen shil ka dhacay duleedka magaalada garowe ee gobolka nugaal maxamed muudeyebo muslim ayaa faahfaahinaya faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa shil gaari oo geystay khasaarooyin kala duwan oo ka dhacay magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland shilkan ayaa yimid ka gadaal markii ay gaari ay saarnaayeen dad xugsata ah oo ka yimid xero barakaar oo uu gaariga kula rogmaday waxaana gaariga uu rogmaday xili uu isku dayayey in uu soo koro dalacaad ku tiil laamiga soo gala magaalada inta la xaqiijiyey waxaa shilkani gaari ku dhimatay laba ruux halka ay ku dhaawacmeen laba kale kuwaas oo la dhigay isbitaal ku yaala magaalada garowe labada ruux ee geeriyootay ayaa lagu soo waramayaa in markii hore uu soo gaaray dhaawac daran kuwaas oo ugu dambeyn u geeriyooday dhaawacyadii soo gaaray sidoo kale waxaa burbur uu soo gaaray gaarigii rugmaday kaas kaas oo goor dambe goobta laga qaaday duleedka magaalada garowe ayaa waxaa marar badan sidan oo kale ugu dhacay shilal ay ku dhinteen dad badan xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in mashruuca macawisleyda aan looga adkaan karin xarakada shabaabulmujaahidiin maxamed amiin ayaa faahfaahinaya mid ka mid ah xildhibaanada golayaasha baarlamaanka dowladda federaalk ayaa si kulul kaga hadlay maleeshiya beeleedyada ay xukuumadda xasan sheekh ka dhistay dalka si ay ula dagaalamaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab senatar cabdi ismaaciil samater ayaa maqaal dheer oo u qoray waxa uu kaga hadlay dhibaatooyinka laga dhexli doono maleeshiyaadka macuisleyda oo ay soo dagaalgelisay dowladda federaalka waxa uu sheegay in xukuumadda cusub ee xamse cabdi barre uu madaxda ka yahay ay dhiiqa lugaha kula jirto kadib markii ay hubaysay maleeshiya beeleedyo durbadiiba bilaabay inay fal argagaxle u geystaan bulshada waxa uu tusaale u soo qaatay in beelo gaar ah ay hubaysay dowladda halka beelaha qaarna aysan hubaysnayn taasi oo dib u soo noolayn karta colaaddii sokeeye cabdi ismaaciil samater ayaa maqaalkiisa ku adkeeyey in aan mujaahidiinta looga adkaan karin maleeshiya beeleedyo maadaama ay horey isaga difaaceen ciidamada shisheeye iyo kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxa uu ka digay in dib u soo nooleynta maleeshiya beeleedyadii soomaalida kala erdheeyey ay sababi doonto in dalku uu dib ugu laabto sidii uu ahaa soddon sano ka hor aqoon-yahano soomaaliyeed iyo siyaasiyiin ayaa horey uga digay dagaalka uu iclaamiyey xasan sheekh maxamuud oo fidno ka dhex abuuri kara beelaha soomaalida qoysas ku nool magaalada muqdisho ayaa maamulka degmada dayniile ku eedeeyey inuu dhulboob ku hayo cabdulle sheikh nuur waa oday da ah oo ku nool degmada dayniile ee magaalada muqdisho wuxuu ka cabanayaa guddoomiyaha degmada dayniile ugu magacaaban dowladda federaalk jacfar sidoo kalena ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka wuxuu sheegay inuu ka dumiyey guri uu ku leeyahay degmadaas isagoona qayb ka mid ah dhulkiisa si qasaba uga qaatay ninka hadlaa waa cabdulle sheikh nuur gaadooy oda la yiraa reer dayniila dhulaan ku leeyahay laamiga saaran oo afar boosahoo ilmo kuweydaa qayb leeyihiin qaybna anigu aan leeyahay markii dambe ou jebiye jacfar oo aada jaamacadda gaahayr oo dhulkayga ku baaba'shay lix boo lix qolow iga jabshay toddoba mitirna waa ka cunyey dhulkii albaabadeenii jidka u dhexeeyey oo faranjibaalaha ahay oo jidka noo ahaay aa xoog iyo qoray dabajeex noogala qaadaa wuxuu sidoo kale sheegay inuu cabasho xogan ka yahay maamulka dayniil ee dowladda federaalka waxay iga qaateen lacag canshuur ah oo igu jareen inaan dhisan karo dhulkayga markaan dhismihii bilaabay kii lacagta iga qaatay ayaa dumis ku bilaabay dhulkayga ayuu yidhi cabdulle sheekh nuur oo ka mida qoysaska ka cabanaya maamulka degmadaas waxaan ka cabanaynaa degmada dayniile maamulka dayniilaan ka cabanaynaa waxay iga qaadeen saddex boqol oo doolar saddexdii boqol maalinkii haddii layga qaado warqadii laygooyo subaxdii dhis haddaan maagay ninkii lacagta gacantiisa ku qaaday aa inta yimid oo dhismaha igu duusho waa meelaan kala dambaynu ka jirin waa meelaan sharci ka jirin waa meel masaakiinta iyo shacabka aan hubaysnayn lagu boobaa waxaa caddaana shacabka meesha joogaa inuu dhib xoog la qabo waxau ku qabaana waa maamulka nabadgelyada haddii maamulka laga waayo shacabka lagu arki maa shacabku waa shacab hasilan oo masaakiinho nabadgelyada u hagaagsan ma ahan arrin cusub in dowladda federaalka ay si qasabaha dhulalkooda uga qaadato dadweynaha ku nool magaalada muqdisho mid ka mid a culimada ayaa tacliiqiya filimkii dhowaan ka soo baxay alkataa'ib ee ka hadlaya tayaxumida waxbarashada dalka soona bandhigaya manhajka waxbarashada ee xarakada shabaabulmujaahidiin maxamed daahir cali sow ayaa ka warmaya mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dhowaan soo saartay filim xiise leh oo looga hadlayay tacliinta dalka iyo dhalanrogga lagu hayo ubadka soomaaliyeed filimka ayaa aad looga hadlay oo lagu lafaguray waxyaabaha ka dhashay manaahijta yunesko ee dadkii wax ku soo bartay iminka horboodayaan gumaystaha ku soo duulay dalka waxaa qaybaha hore aad looga hadlay raadadka iyo saamaynta iyo fasahaadka diineed ee ka dhashay manhajka yunesko filimka oo laga daawaday meelo kala duwan wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa tacliiq saaray uu soo dhoweeyey qaar ka mid a culimmada diinta islaamka sheekh mukhtaar abuu muslim oo ka mid a culimmadaasi ayaa isdul istaagay filimka ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib ee ka hadlaya tayaxumada waxbarashada dalka suuna bandhigayay manhajka waxbarasho ee ay soo saartay xarakada shabaabulmujaahidiin shiikha oo tacliiqan ka jeedinayay goob lagu daawanaya filimka ayaa tilmaamay muhiimadda filimka uu xambaarsan yahay inay ku urursan tahay saddex qaybood isagoo qaybahaasi isdul istaagay manhajka dalka ka jiray wuxuu ahaa dadkii ka soo baxay baanu aawa caawa arkaynay oo hebel leh, oo hebel leh, oo hebel leh, oo hadda inaan isdultaaga aan u baahnayn oo dhegihiin aad ku maqlayseen indhihiin aad ku arkayseen soo saas mayna walaalyaal waaya taasi waa qaybtaas oo kuma dheeraanayo qaybta labaad manhajkii marka la soo saaray alxamdu lilaahi maxaa tallaabo la qaaday laba tallaabo ayuu maktab tarbiya oo tacliim qaaday tallaabada koowaad waxay ahayd kulliyad ayaa la dhi- la mag- la dhisay oo macalimiin taya leh oo manhajyadu ka dhisan tahay dhigaya waxay soo saareen kulliyad icdaad almucalimiin waxaa intaa xigay in bulshadii iyo qabaa'ilkii lala kulmo oo manhajkii laga gado oy arkaan ilmihiina waxaasaa loo dhigi jiray waxaanaa jira abuu muslim waxa uu qeexay in ummadi ay tahay oo ay ku qiimaysan tahay manhajka ay ku dhaqanto sidaasi darteedna shisheeyaha ay ogaadeen in meesha uu ka sii baxayo manhajkooda marka lasoo ururiyo waxa weeyaan ummaddan waxa lagu qiyaasayo oo lagu miisaamayo ummadii inay tahay manhaj soo saas ma ahayn gaale way og tahay marka waxay ogaatay manhajkeeda meesha inuu ka soo ka baxay mujaahidiintuna manhaj nadiifa inay soo saareen aan hadal yar dhex gashade sheekhii shahiidka ahaa caalimka ahaa oy maraykanku beegsadeen ee yeman u dhashay ma taqaani sheekhaas الشيخ أنور العولقي محو يري متقان هذا ال- إن دحل قلع أيو كهالي وحو يري الدونك صحواتك إسلاميك إن حركاتك دمان مسلمين تا دروسها كقاتين بو يري ها يجي دروسها كقاتين حركة شباب مجاهدين لأن عيدوا يبدين لكن قارهان هدانا وحقي وحبرشده ugu dambayntii sheekh mukhtaar abuu muslim waxa uu sheegay manhajka ay soo saartay xarakada shabaabulmujaahidiin inuu fiday oo uu ka tillaabay wilaayaadka islaamiga ah manhajkiin ummaddii waa gaaray bal waxaan idinku bishaaraynayaa manhajkii wuxuu u gudbay almudun almuxtalla soo ma jeedid ilaa iyo dibadaha laga soo dalbaya soo ma jeedid manhajkii wuxuu noqday in guryaha ay dad waaweyn xataa ay, ay wax ku bartaan wala fiirsada walaalayaal marka ilaahay allaha nagu anfaco camalkeen ikhlaas allah nooga dhigo si kastaba ha aatee xarakada shabaabulmujaahidiin oo dagaal adag kula jirta shisheeyaha kusoo duulay dalka ayaa dhanka kale dadaal iyo juhdi ballaaran ku bixisay in ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed ay u soo saarto manhaj waxbarasho oo islaami ah loogana maarmay manaahijta unesco warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda turkiga ayaa xirxirtay ku dhowaad soddon qof oo ay ku jiraan janaraalo ka tirsanaa ciidamada waddankaas wakaaladda wararka ee anadol agency ayaa sheegtay in toddoba iyo labaatan qof oo ay ku jiraan janaraalo iyo laba sargaal oo ka tirsanaa ciidamada dalkaas oo shaqada laga ceeriyey lagu qabqabtay howlgalla ka dhacay waddankaas howlgalladu waxay sidoo kale ka dhaceen shan gobol oo ka tirsan turkiga waxaana lagu bartilmameedsaday dadka ku dhowdhow siyaasiga mucaaradka ah ee fatxullah goolaan dadka la qabqabtay ayaa ka tirsanaa ciidamada iyo sidoo kale garsoorka waddankaas howlgallo hore kaga dhacay waddankaas bishii oktoobar ayaa lagu xiray in ka badan toddoba boqol oo qof kuwaasoo looga shakisan yahay inay qayb ka qaadanayeen dhaqaale la siinayo odaygaas waxaana ka sii horeeyey uu maamulka turkigu xiray in ka badan saddex boqol oo kun oo qof oo isugu jira booliis garsoorayaal askar waxgarad iyo sidoo kale suxuufiyiin madaxweynaha waddankaas rajab dayib erdogan ayaa siyaasiga kow iyo sideetan jirka wuxuu u arkaa ninkii abaabulay iskudaygii afgambi ee dhacay bishii julaayi ee labada kun lix iyo tobankii dhanka kale waxaa jira dad uu turkiga baadigoob ugu jiro oo ku nool qaar ka mid a waddamada yurub turkiga ayaana ka codsaday dalalka sweden iyo fiinland inay usoo gacangeliyaan xubnaha la shaqeeya goolan ee ku nool dhulkooda iyadoona shuruud ay uga dhigtay xukuumadda ankara in baarlamaanka turkiga uu ansixinayo ka mid noqoshada labada dal ee nato warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan weynaga intaa